haddaba walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka wareystay walaalkeen ismaaciil salaada ismaaciil waxay inooga warantaa maanta sidee wax uga dhaceen deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan si gaara deegaanada u dhow degmada moqokori aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir mar kale dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladan oo saacado badan qaatay ayaa in ka badan ilaa afar jeer waxaa lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyadoona khasaaro xooganna cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta dhacay bashiir ow saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay ku dhowaad toddobiyo toban askari oo murtadiin ah oo qaarkood saraakiil ay ku jirtay sidoo kalena lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale oo murtadiin ah waxaa xusid mudan bashiir in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay saraakiil murtadiin ah saraakiisha la dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdi yuusuf salaad oo ku magac dheeraa cabdi goomey bashiiroo murtadkani wuxuu ahaa mujrim ay in muddo a ku raajoogeen mujaahidiinta balse allah fadligiis maantay mujaahidiintu ay ku dileen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada murtadkani waxaa maanta si weyn looga dareemay baraha bulshada oo murtadiinta iyo cadowgaba ay aad u hadalhayeen islamarkaana ay u barooranayeen bashiir murtadkani maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka moqokori ee lagu magacaabi jiray cabdi goomey wuxuu ahaa mujrim muddo saan sheegnay ay mujaahidiintu ku raajoogeen oo ay baadi goobayeen ninkani muddo hadda laga joogo saddex sano ka hor laba walaal oo mujaahidiin ah ayuu si qadri iyo khiyaano ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan dilkaasi markii uu fuliyana murtadiintu waxa ay guddoonsiiyeen lacag abaalmarin ah oo waxaa la wada xasuustaa isagoo ku sugan degmada maxaas in xildhibaano iyo saraakiil murtadiin ah in goob fagaaro ah ay ku guddoonsiiyeen murtadkani lacag dhowr kun oo doolar ah oo ay sheegeen inay ku abaalmariyeen dilka uu u geystay labadaasi walaal ee mujaahidiinta ahaa muddadaasi wixii ka dambeeyey bashiirow mujaahidiintu murtadkani waa ay ku raajoogeen waa ayna baadi goobayeen balse allah fadligiis maanta ayuu gacanta mujaahidiinta kusoo dhacay dagaaladii maanta ayaana lagu dilay wararka qaar waxay sheegayaan xitaa in meydkiisa murtadiintu ay ka carreen oo ay qaadan waayeen xitaa oo weli goobta dagaalka uu yaallo dagaaladii maanta dhacay bashiiro waxay kusoo aadayeen xili shalay isla deegaanadaasi dagaalo culus ay ka dhaceen oo cadowga lagu jebiyey dagaaladii shalay dhacay khasaarahooda ayaa hadda sii kordhaya sida saraakiisha mujaahidiintu ay noo sheegeen dhimashada dagaaladii shalay ayaa waxa ay gaartay lixdan iyo lix murtad in lagu dilay dagaaladaasi dhaawacana wuxuu marayaa boqol iyo shan murtadiin ah murtadiintii shalay dagaaladaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jira cabdiraxmaan xujaale oo ahaa korneelkii hogaaminaya guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada ee ka howlgasha gobolada dhexe dagaaladii shalay ayaa lagu dilay xaaladda goobihii marka dagaaladaasi ay ka dhaceen maanta waa mid degan mujaahidiinta ayaana ku sugan meedadka murtadiintii dagaaladii shalay iyo kuwii maanta dhacayba meedadkaasi qaarkood weli waxay yaalaan goobihii lagu dagaalamay